xaruntumo lagashiidi kaahiya ee xafiiska dowlada hoose ee bulshada ayaan ka shaqeeyi doonta iyo hadda yaan la haynaa xafiis bulshada alanka adeegowa welibana munaasabada shiidikowka ku qeybgalaya maamulka degmada odayaalka dhaqanka iyo qeybo shil duwan ee bulshada magaalada odayaalka dhaqanka iyo hadhawaayan deegaanka usuweelada xarunlanka adeegaba iyo ona kubdalbadenga qurbajoogta deegaanka kujeedanga iyo ku qeyb qaadadanga horumarinta deegaanka washaaqa walaalayaalow war haddii ah maalin walba waxaanka noogu imaado nin caddaan oo socdoo leh waxbaan kaalmaynaya war idinku malacadiliina madow baa tihiin idinkoo madmadow ulkiinii wuu madow yahay wuu idinka sii madow yihin meel laga guuray wey meel laga guuray weyn waxaa meel la fadhiisto oo degmahaan loogu xigta degmada meesha geedla waxaad ku maqantihiin waa garan la-aan ahay hade haddaad ahdeen annaku yurub ee amerikaan degnay dibna ooga soo noqonayna haddaad leedihiin waxaad ogaataan dadkiini cagaftu inay jeedhaysa cagafta abaara iyo cagafta silac iyo cagafta cudurka iyo cagafta jaahilnimada cagabtaasaa jeedhaysa waana waxaa laga yaabaa aabbayooyin hooyalooyinkii meel ugu daryeereen leelahay haddii ninaa sidaasu dhaamo oo wafti noo soo diro oo aan wada hadallo oo wax arka oo war ummad jirta oo ummadaha geeska afrika sida waqooyiga sida bariga sida gobollada dhexe sida kuwan koonfur galbeedee loogu soo xiga bal ku soo dayda oo almiino naga soo waheelaa
joogna deegaanka washaaqo odayaal iyo maamul iskugu jira waa laga hadlay gudoomiyaha wuu ka hadlay odayaashu way ka hadleen duqa maxamed duga diyeedi aad u uga hadlay ani waxaan ogeysiinhayaa arrintaa laga hadlay oo ah baahi ummadeed ama dal in intii lala hadlay oo ah dadka dalka u dhashay ee qurbajoogka ee meesha ay ka dhasheena ka baxay jooga inay xanaanta ku qadhagaystaan waxna ka qaataan mideeda kale dowladda ha ogaato ayadoo wax lagu qasbahayo wax lagu waxinaan jirin in la dhagax dhigay deegaanka warshaaqo santarka warshaaqo oo hoos imaado tukoryaaliiyada dhexaysa gudoomiyaha deegaanka ciid maxamed macalin oo ku hadalaya xarunta lanka adeegi doona bulshada ee gudoomiyaha iyo weliba use sheegay in leembaahanye in lagu qeyb qaada dhismayaalka dantuguuda maanta waxaan dhagax dhignay xaruntii maamulka deegaanka warshaaqo taasoo ah xafiiskii maamulka horey kama jirin xafiis maamul deegaanka waxaan bulshada ugu adeegeynay ama loogu adeegi jiray xarun ay dad shacaba leeyihiin oo laga kay khidmadda laga bixiyo maanta si taa looga baxo waxaan dhagax dhignay xafiiskii maamulka deegaanka washaaqo waxaan codsanaynaa dadka deegaanka iyo dadka deegaanka u dhashay ee gurbajoogta inay naga garab qabtaan xafiiska maamulka maanta aan dhagax dhignay horey uma jirin dhagax dhigo maanta aan dhagax dhignay waxaana micnihii dadka aan u dhagax dhignay in loogu adeegana waa dadka uu ka shanqariyo